إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa faahfaahin ka bixiyey weerarkii cagmarinta ahaa ee shalay lagu qaaday saldhigyada askarta dowladda federaalka ee degmada ceeldheer isagoona baaqiyo muhiima u diray shacabka soomaaliyeed ciidamada mujaahidiinta iyo askarta dowladda federaalka waaliga walayda islaamiga ah ee galgaduud ayaa bogaadiyey weerarkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay degmada ceeldheer ee walayadaas dagaalo lagu dilay in ka badan boqol askari ayaa dhex maray maleeshiyaadka liyo booliska mustafa cagjar iyo kuwa canfarta shil doon oo ka dhacay xeebaha rees gambooni ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa ku dhaawacmay shaqaale ka tirsan waxa loogu yeero hay-adda qaramada midoobay
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa faahfaahin ka bixiyey weerarkii cagmarinta ahaa ee shalay lagu qaaday saldhigyada askarta dowladda federaalka ee degmada ceeldheer isagoona baaqiyo muhiima u diray shacabka soomaaliyeed ciidamada mujaahidiinta iyo askarta dowladda federaalka warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi
sheekh cabdilcasiis abu muscab afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo shir jaraa'id qabtay ayaa wuxuu faahfaahin dheeraada ka bixiyey weerarkii cagmarinta ahaa ee maalintii shalay ka dhacay degmada ceeldheer ee gobolka galgaduuda abuu muscab ayaa ugu horeyn wuxuu xog dheeraada ka bixiyey goobta ay beegsadeen ciidamada mujaahidiinta ciidankii ku sugnaa iyo sidoo kale qaabkii ay u kala deganaayeen saldhigyada ay mujaahidiintu weerareen waa afar saldhig saddex ka mid ah waxay ku yaaleen gudaha degmada ceeldheer halka midka kalena uu ku yaalay bannaanka ama duleedka degmada ceeldheer waxaa kale oo ay kala ahaayeen afartaa saldhig kuwo ay ku sugnaayeen murtadiinta dowladda riddada u diiwaan gashan oo lagu kusoo kala tababaray dalalka turkiga iyo masar waxaa kaloo halkaa ku sugnaa maleeshiyaad murtadiina oo kuwa loogu yeero macawisleyda ah turada guud ee ciidamada murtadiinta ee ku sugnaa saldhigaas la weeraray waxay gaarayeen kun iyo laba boqol oo askari kuwaasoo qayb ka ahaa dagaalka ashahaada la dirirka ah ee saliibiyiinta iyo murtadiintu ku soo qaadeen beriga walaayada islaamiga ah ee galgaduud intaas kadib wuxuu sheekh cabdilcasiis abuu muscab ka warmay natiijadii ka dhalatay dagaalkii halkaas ay ciidankooda ku qaadeen dagaal kooban kadib mujaahidiintu waxay allah fadligii si buuxda ula wareegeen afartii saldhig ee ay murtadiintu kaga sugnaayeen degmada ceeldheer waxaa halkaas cadowga lagu gaarsiiyey khasaare lixaad leh oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira dhimashada hordhaca ah ee cadowga la gaarsiiyey waa konton iyo sagaal murtad oo lagu dilay weerarada iyo dhaawac intaas ka sii badan cadowga goobta dagaalka lagu dilay waxaa ka mid ahaa laba sargaal oo muhiim u ahaa dagaalka ashahaada la dirirka ah ee saliibiyiintu ka wadaan soomaaliya waxaa sidoo kale cadowga laga qabtay maxaabiis dagaal oo hadda ku jira gacanta mujaahidiinta sidoo kale mujaahidiintu waxay la wareegeen inta badan qalabkii iyo saanadii ciidan ee yaallay saldhigyada murtadiinta degmada ceeldheer kuwaasoo ay ku jireen gaadiidka dagaalka ee gaashaaman iyo kuwa loo yaqaano tignikada iyo kuwa sidoo kale ciidamada lagu daabulo ilaahay ayaa ku mahadsan ciidankiisa guuleeyey cadowgiisana duleeyey markan wuxuu sheekh cabdilcasiis abuu muscab fadhiin u diray ciidamada dowladda federaalka ee shisheeyaha kaabaya
iyagana waxaan ku leenahay intiinnii dhimatay waaba halaagsameen oo adduun iyo aakharaba waa khasaareene intiina nool allah subxaana wa tacaala u toobadkeena diinta islaamkana u soo noqda dantiinna ayaa arrintaas ku jirta ee qaata taladaas aan idin siinayno haddii aad diiddaan waxaa idin sugaya waa dhabbihii ay mareen saaxiibbadiinnii hore iyo wax ka sii xun annagana waxa aad naga sugtaan waa weeraro joogto ah oo hariya hameynba aan idinku soo qaadno sheekh cabdilcasiis oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale wuxuu fariin u diray ciidamada mujaahidiinta ah ciidamada mujaahidiinta ee howlgalkaas fuliyey waxaan leenahay jasaakum allaahu khayraa midkiina shahiiday shahaadadiisa allah ha ka aqbalo darajadiisa jannada kuwa ugu sarreeyana ha ku abaalmariyo kan dhaawacmay allah ha bogsiiyo waxaad u dagaalamaysaan sidii kelimada allah ay kor u ahaan lahayd shareecada islaamkana adduunka oo dhan ay uga talin lahayd sharaf adduun iyo mid aakharana intaas ayaa idinkugu filan ha ka daalina jihaadka saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah waxaadna ku bishaaraysataan ballanqaadkii alleh ee ahaa ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum اljannah yuqaatiluuna fii sabiili اllahi fayaqtuluuna wayuqtaluun وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم gabagabadii afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh abuu muscab ayaa la hadlay shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah waxaan leenahay dadka muslimiinta oo soomaaliyeed dagaalka jihaadka ah oo labaatanka sano madaxa la galay oo halganka ah oo mujaahidiinta iyo u dhexeeyey saliibiyiinta soo duulay oo hadba magac iyo kalar qaadanayay oo caddaanka iyo madowgaba leh insha allahu tacaala gabangabo ayuu maanta marahayaa waxaad arkaysaan inay si jahrana u sheegahayaan inay rabaan inay isaga cararaan dalka oo isaga firxadaan banneeyaanna goobihii waaweyne ay ka fadhiyeen taasuna waxay ku timid marka koowaad bifadlillaahi bay ku timid marka labaadna waxay ku timid nafurka mujaahidiinta iyo shacabka muslimiinta isku duuban ay bixiyeen waxaan leenahay insha allahu tacaala waa gabangabo gaalo warkeedu soddon sannadood wax ka badan ayay duulaamo kala isdabajooga dalkayaga ku hayeen faragelinna ku hayeen dadkayaguna uu ka xasili waayey insha allahu tacaala waxaa loo bixi doonaa biri ammaanah iyo in maaragta waxaa weeye dalku uu nabadoobo iyo dalka dowlad islaamiga insha allahu tacaala inay ka hirgasho lagana raysto dhibaatooyinkii iyo boogihii lasoo maray marka waxaan leeyahay bishaaraysta inta yaroo hadhay gaaladana waabaad aragtaan indhihiinaad ku aragtaane way israaci doonaan insha allahu tacaala labalaaba juhuudiinna ku bixiya jihaadka maalkiinna ku bixiya jihaadka wiilashiinna isku soo wada duub oo weerarkii cagmarinta ahaa ee shalay subax ka dhacay magaalada ceeldheer ee gobolka galgaduud ayaa wuxuu ka mid noqonayaa silsilado weeraro ah kuwaasi oo ciidamada mujaahidiinta ay kaga hortageen dagaalo ay si wada jir ah u soo qaadayeen ciidanka dowladda federaalka iyo shisheeyaha oo isgarabsanaya kuwaasi oo lagu beegsanayo wilaayaadka islaamiga ah ee ku yaala gobolada dhexe
dagaalo lagu dilay in ka badan boqol askari ayaa dhex maray maleeshiyaadka liyu booliska mustafa cagjar iyo kuwa canfarta faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan bader dagaallo culus ayaa afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay wuxuu dhex maray maleeshiyaadka liyu boolista ee mustafa cagjar iyo kuwa maleeshiyaadka liyu boolista ee canfarta gobolka city deegaano ka tirsan ayay ka dhicin dagaaladani waxaanay warar ka soo baxaya sheegayaan inuu jira khasaare aada u xoogan oo labada dhinac soo kala gaaray liyuboolista canfarta ayaa baraha bulshada ku baahiyey maleeshiyaad badan oo ay nolosha ku qabteen iyagoo dilay kuwo kale waad u badan waa kan mid ka mid ah maleeshiyaadka mustafa cagjar oo ay gacanta ku dhigeen ciidanka liyuboolista canfarta waxayna weydiinayeen halka uu ka yimid
war xagge ka timete ya la hadaledee xagge ka timete magacano horta magacano sheeg eh xabiib maxamed wara labad ma doonaysa la hadalide xabiib maxamed xagge ciisa soomaali ha soomaali xagge ka timite jijiga maxaa dhacay maanta xaggan
wariyaasha ku sugan jigjiga ayaa si aada u tabinaya dagaalka u dhexeeya labada maleesho ee wada taabacsan xabashada ethoobiya iyagoo sheegay in mustafa cagjar dagaalkaas looga dilay laba korneel saraakiil kale iyo ugu yaraan boqol askari kuwaasoo qaarkooda sawiradooda la faafiyey dhanka maleeshaadka liyoboolista ee canfarta iyaguna khasaare aan kaa ka yareen ayaa gaaray walow aan tiro rasmi ah laga haynin mustafa cagjar ayaa dhowaan soo bandhigeero gaaraya lix iyo toban kun oo ay caruur ka mid yihiin kuwaas oo uu kasoo qafaalay magaalooyinka soomaali galbeed si dagaalka loogu shubo qaar ka mid ah caruurtii bandhigiisa ku jiray ayaana maanta la arkay iyagoo nolosha lagu qabtay
shildoon oo ka dhacay xeebaha raaskambooni ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa ku dhaawacmay shaqaale ka tirsan waxa loogu yeero hay-adda qaramada midoobay maxamed sheekh cali ayaa ka waramayaa dhowaan shaqaale ka tirsan waxaa loogu yeero hay-adaha qaramada midoobay ee lagu magacaabo w f b iyo faw ayaa ku dhaawacmay shil doon oo ka dhacay deegaanka raaskambooni oo ka tirsan dhulka jooraha ee jubbada hoose shaqaalahan dhaawacyada garaabkaa soo gaaray ayaa waxay u socdeen degmada badhaadhe iyo deegaanada u dhow xogahan helayno ayaa sheegaya in shilkan ay ku dhaawacmeen ugu yaraan afar ruux oo ka mid ah shaqaalihii hay-adaha w f b iyo faw kuwaasoo dhaawacyadooda laga dayrinayo wararka ayaa intaa ku daraya in dhaawacyadooda loo qaaday magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya si loola tacaalo xaaladooda caafimaad lama oga sababta keentay shilkan doonta mana jirto wax wara oo kasoo baxay maamulka jubbaland oo ku saabsan doontan qallibantay dhinaca kale wasaaradda kalluumaysiga jubbaland oo war ka soo saartay doontan ay saarnaayeen shaqaalaha qaramada midoobe ayaa sheegtay inay aada uga xun tahay dhibaatada soo gaartay shaqaalahan hay-adaha kala duwan ee qaramada midoobey ayaa sheegtay inay caawiyaan dadka tabaaraysan ee ku nool caalamka laakiin hadalkaas afka baarkiisaha ayaa fashilmay markii ay wax saxiixa gaarsiin waayeen muslimiinta falastiin oo gumaad ba-an ilaayo iminka kala kulmaya kayaanka sahyuuniga ah taas beddelkeeda waxay garab siiyeen maamulka uu majaraha u hayo benyamin netanyahu iyadoona ay ku taageereen cuntooyin iyo agabyo kale oo aada u badan
warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa